wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha somalilan iyo maayarka magaalada gabiley ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta agoomaha ee magaalada gabiley waxaana dhagaxdhigga xaruntan iska kaashanayay jaaliyadaha maraykanka iyo dowladda hoose ee degmada gabiley ee caasimadda gobolka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay dhagaxdhigga xaruntan ayaa goobta ka hadlay waxaa ku sugan maanta caru- xarunta caruur dhan shan iyo toddobaatan ay ka kooban tahay tiradooda oo dhammaantood wiilala waxaa muddada caqabadahan haystay ka mid ahaa ugu weynaa dhismayaasha oo dundumay muddo dheer baan baaqeediraynay oon ugu talagalnay in carruurtu seexdaan ayaynu joognaa maanta waxaynu u baahannahay kolley
waa iska kaashadeen saddexdaa gruub ee la sheegay waxaa anigu ku hadlay anigu ah shirkaddii dhisaysay afka shirkadda iyo jahliyadda reer gabley ee maraykan oo ay soo wakiilatay gudoomiyahaygu inaan afkooda ku hadlo iyagoo ahaa gruubkii ugu horreeyey ee asesminka sameeya agoomuhu waxa weeye qayb ka mida mujtamaca oo taag daran oo u baahan mucaawanada cid walba u baahan alkhadaab oo aan maanta ka wakiil ka ahay oo mashruucan qayb ka ah dhismahan iyo bahda la shaqaysa oo ah haylaha zaad iyo xaawa foundation oo iska kaashaday qaybtooda walaalaha maraykanka iyo jaaliyadda dowladda hoose iyo shirkadda dhisaysa ee xaaji muuse construction oo iyada lafteeda ku ammaanan halkan waxaanu mahadnaq iyo bogaadar uga soo jeedinaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa dhismaha agoonta waa inteenna kalena waa ku waajib intaa ka qayb qaadatay baa inteenna kalena waa waajibna saaran caqaliyo odayaynaba iyo ganacsataba reer gabilow waxaa leeyahay ku dayda hay-adda khadaab foundation iyo dowladda hoose qurbajoogga maraykanka ee gobolka gabiley ee isku xilqaamay agoommaha ah dhismahana ilaahay waxaan ka raja weynahay inuu inagoo nabad qabna ina gaadhsiiyo uu nabad iyo caafimaad nagu gaadhsiiyo go-aan ka geysanayo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa xafladdaasi ay maanta ku shaacinayaan in halkaa looga dhasasaya agoonta saddexda qaybood ee kale ah dowladda hoose alkhadaab iyo waxaan ku leedahay jaalada maraykanka agoomahaasi horta dugsiga miyi gebile bay wax ka bartaan baahiyoodkoodana anuka gudoomiye ahaan aad baanu ogahay
maanta halkan waxaan u jooganaa inaan dhagax dhigno qayb ka mid ah xarunta agoomaha ee waxa weeye gabiley oo baahi weyn rur ahaantii qabay kana soo jawaabay baahiyadii badnaa qayb ka mid a qorshaha guud ee agoomaha loo dhisaangareeyey ama loo qorsheeyey waxaan ku talagalnay qorshe mustaqbaleed ay tahay in loo fikro mustaqbalkii deetana la qorsheeyo oo waxa la hayo loogu talagalo inaan intana loogu salayne iyadoo dhulka oo